Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta magacaabay xubno cusub oo ka mid noqon doona Golaha Wasiirada. Xubnaha la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Cabdisalaan Daaye oo loo magacaabay Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad ee dalka, Mudane Doctor Cilmi Maxamed Nuur Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud ee dalka, iyo Mudane Yuusuf Maxamed Aadan Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada. Afhayeenka xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyey xubnaha wasiirada la magacaabay.
bismi illaahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa galabta uu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wareegtada uu ra-iisul wasaaruhu ku magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada ayaa u qornayd sida tan ra-iisul wasaaruhu markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqraddiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqraddiisa labaad xarafyada a iyo ba ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a iyo ba iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii ra-iisul wasaaruhu uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana ra-iisul wasaaruhu uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay xubnaha soo socda ko mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan dai ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad mudane doctor cilmi maxamed nuur wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane yuusuf maxamed aadan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamuud axmed aadan wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane ilyaas sheekh cumar abubakar wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane ismaaciil shire jaamac wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane maxamed cismaan cumar wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka mudane caynaanshe yuusuf xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamed yuusuf xasan wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga iyo mudane maxamed nuur abubakar wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha magacaabistani waxa ay dhaqan gashay markii uu saxiixay galabta ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wabilaahi towfiiq xubnaha la magacaabay ayaa waxaa horyaala shaqooyin adag oo ay ka mid yihiin wasaaradaha loo dhiibay iyo horumarinta dowladnimada